degmada luuq ee gobolka gadow waxaa ka dhacay dagaal beeleed dhex maray beelo walaala ah oo halkaasi wada dega dagaalka halkaasi ka dhacay waxa uu sababay dhimasho dhaawac barakac iyo hanti badan oo ku gubatay suuqii degmada dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya odayaasha beelaha walaala ay halkaasi dagaalka ku dhex maray ayaa u istaagay sidii loo xalin lahaa dagaal beeleedka loona demin lahaa colaadda si dadka deegaanka halkaasi wada degan ay ugu noolaadaan nabad deganaansho barwaaqo iyo baraaro guddigii nabadeynta ee dagaal beeleedkaasi loo saaray oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay ku dhawaaqeen oo ay soo saareen walmurtiyeed haddaba odayaasha dhaqanka beelaha walaalaha ee dirintu ku dhex martay degmada luuq ayaa aqbalay warmurtiyeedka ka soo baxay guddiga nabadeynta oo arrimahaasi in muddaba ka shaqaynayey annagu nabadda waynu soo dhowaynaynaa siddeedda qodob ee guddigu soo joodiyey waan qaadanay maraadidana waan qaadanay xasanka beelaha xasanka shire loo soo joodiyey anigoo ku hadlaayo afka beesha macalliweyne guddidii madaxweynaha u horreeyey ka soo shaqaynaysay nabadeynta noo soo jeediyey saaka qodobo xasaasi ah oo ay u arkeen in xal loogu gaari karo arrintan reer macalliweyne oo aan hormuud u ahay waxaan go'aansanay inaan qaadanno wax kastoo lagu soo go'aamiyey guddida ay isku soo raaceen muddadan ay ka soo shaqaynayeen inaan u qaadanno si duduub ah annagoo ku sharfayno ayaga annagoo ku sharfayno deegaankeenni annagoo ku sharfayno belaan walaalaan nahay annagoo ku sharfayno ilmaacudiinka annagoo ku sharfayno odayaasha dhaqanka oo muddada ka soo shaqaynayay annagoo ku shaqeeyo ku sharfayno maamulka degmada arrintii ayadaad waxaan idin caddaynaynaa inaan qaadannay wax kastoo awaamiroo ka soo baxay marka maadaama dowladdii yani mataqaanaa state iyoonay tahay muxuu ahaa ii sheeg adi maamul goboleed dhatiyo iyo federaalba meel an fadhiyan garti iyo guddida in muddo bel iyo bayuu hadda ku dhowta angogol haariyaayeen ayagoo yacni mataqaana ka fiiriyaan samaanta beli jartal ay fiiriyaayaan oo yacni mataqaana dadkusi yacni nabad anka dhalada lahayti yacni ayagoo bees anka qaadaan ajuur kale anka qaadaan ilaahay dartiis ka hayti oo intaas an garguuridaayeen geedba geedka on garaayeen idoosho anka dhafaraayeen hamiin tala aniska kooyeen anagoo dhan kale ka fiirinayn markaan aragnay si kasta an qoondayn iyo waa inin laga tay inuun yacni mataqaana wax alla wixii tanaasulaad ee un hagaana ee inuun saasaa yani an qaadani inay yani mataqaana arrintii guddiga iyo ontay madaxweynaha iyo ontay dhammaantii oo iskaba haniin jeediye sidaasaa nabadii niila naga ti taasaa qaadana awalan horta nabadii qaadani